subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eraadii haysanay qodobada wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahadaha webiga shabeelle warshad lagu farsameeyo dalagyada beeraha oo laga hirgeliyey magaalada beledweyne jubbaland oo raashin dhacay ku gubtay magaalada kismaayo tababar ku saabsan tabinta doorashooyinka iyo anshaxa saxaafadda oo lagu qabtay magaalada hargeysa soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo gaadhay heshiis ku saabsan horumarinta kalluumaysiga soomaaliya wararka dibaddana saaka waxaad ku dhagaysan doontaan ardayda ajaanibiga oo loo diiday inay kulidaha caafimaadka ay ka bartaan dalka kanada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa soddonka bisha tobanaad sanadka labada kun afar labaatanka magaciygu waa abdixsiis xasan mucalin aqoon-yahanada magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahadaha webiga shabeelle maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya qodobkaasi
fatahaadda ayaa sanad walba saameyn ku yeelata deegaanadii hoosimaada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle fatahaadaasi oo inta badan saameysa dalagyada iyo xoolaha waa kuwaan qaar ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar oo ka hadlaya sida loogu yareyn karo fatahaadaha webiga shabeelle
waa wax dhibaato weyn ku keeno waana aafo dabiiciya oo xag alla ka imaato oo marmar ku dhufato fatahaadaha waxyaaba badanoo waxaa jirto oo lagu yarey karo oo hadda markii dib a u fiirino dib u milicsano dowladdii dhexe oo kale waxaa jirtay meelo biyaha dheeraadka markii biyuhu webigu markuu leefalka loogu talagalo fatahaadda markuu usoo dhowaado meelo lagu fakiyaa jirtay dholalkii biyahaas lagu faki jiray oo looga badbaadi jiray fatahaadaha dabcan in dib loo furo sidoo kale in biyaha waxyaabaha biyo xireenka oo buurka carabuurka oo biyo xireenta in la isku dayo in la taagiisa in kor loo qaado leefalkiisa in kor loo qaado oo xogta sanadlaha ah ee biyahaas taagga ee gaaraan ugu sareyso xogta sanadlaha ah tobankii sano ugu dambeysa meesha ugu sareysa gaaraan meel ka sareyso in laga dhigo qaababkaas iyo qaabab lamida in looga baarandego bulshadana in laga wacyigeliyo xilliga fatahaadaha ay dhici rabaan in xog fiican oo ku filan la siiyo hadday ahaa lahayd hay-adaha njoska hadday ahaa lahayd local governmentiga in mar walba alaart fiican iyo maxay ahaytoy xog fiican oo ku saabsan fatahaadaha in la siiyo in cudurada ku faafo waterborn diseaska la dhaho cudurada ku faafo fatahaadaha in laga wacyigeliyo in naftooda iyo maalkoodaba seese waxyeelo uu gaarsiisan in loo sheego oo la dhaho xilliga fatahaadaha soo dhow webiga qarkii ugu sareeyo maraa naftiina iyo maalkiinaba kala baxsada cudurada ka dhasho biyaha meela biyo fadhiisadka iska ilaaliya siyaabahaas oo kala duwan in maxay ahayd tooy loo wacyigeliyo ayaan soo jeedi lahaa aniga dhin waa dhowahay werigii timacadde nigo fatahaadaha waxaa loogu badbaadi karaa in horta webigii oo cararbixin iyo horta intiin biyaha la gaarin ka hor in cararbixin iyo waxyaaba saasa loo sameeyo xilliyada biyaha imaadeen in loo sameeyo waxaa la yidhahdaa cartuur meelaha uu webiga ka jilcaya in kormeer fiican loo sameeyo in dadka deegaanada ku hareereysan webiga dhinacyadiisa degan xiliyada beera maxaa la yirahdaa in webiga oo fatahaada looga baqayo laga wacyigeliyo inay meelihii halista ah ay ka fogaadaan ay ka dheeraadaan saasaan dhihi lahaa
alaaba qodobada ama doodaha runtii leh ujeedooyinka ama himilooyinka ama runtii markii loo baahnaa kusoo beegeysaan sida datan sidii loo yareen lahaa ama loo xakameyn lahaa fatahaadaha uu sameeyo wiil shabelle runtii dabcan waxaan marar badan aragnaa dhibaatooyinka wiil shabelle uu ku hayo bulshaweynta hirshabelle gaar ahaan gobolka shabellaha dhexe magaalada jowaar caasimadiisa jowaar iyo deegaanada ku hareereysan runtii webi shabelle wuxuu ku hayaa bulshadan shabellaha dhexe laba dhibaato labadaas dhibaato marna webiga wuu buuxsamaa wuxuu sameeyaa karaargoos ama karaarjibis waa dadkuu ka fataha wuxuu saameeyaa dalagii iyo xoolihii iyo dadkii noolaaba runtii wuxuuna xiraa isku socodka dadyowga iyo bulshada iyo runtii marna wuxuu sameeyaa wiigu qalala biila-aana ku dhacdo runtii markaasna wax beera iyo dalag mala helo labadaas dhibaatabo isku duubo waa dhibaato ama aafooyin oo rabbaani ah oo annaga aafooyinka waxaa loo qaybiyaa aafooyin mid aan gacanteena ku samaysano mid xagga xagga alla ka imaato oo naga awood sarayso annagan aan awoodi karin inaan wax ka qabano oldoo aan awoodi karno inaan yareyno waxa haddaan u dhaadhaco su-aashaad ah sidii dhalinyarada gobolka shabellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar isku kaashi lahayn isku geelaan cududooda maalkooda muruqooda sanad walba ayaa dalagyo kala duwan lagu beeraa beeraha magaalada jowhar iyo deegaanada hoysmaada kuwaasi oo sanad walba saameyn ku yeesha dadka iyo duunyada fatahada webiga iyo robab isbirsaday mahadsaned maxamed warshad lagu farsameeyo dalagyada beeraha ayaa laga hirgeliyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdifataax axmed maclo ayaa soo jeedinaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga hirgeliyey mishiin beeraleyda gobolka ka caawin doona wax soo saarka dalagyada kala duwan ee ay tacbaan waxaana mishiinka hirgeliyey shirkad lagu magacaabo kulmiye sidoo kalena beeraleyda ayaa laga sidoo kalena beeraleyda ayaa laga taageeri doonaa dhinacyada caafimaadka abuurka iyo tayada waxaana goobta lagu soo bandhigayay mishiinka goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle iyo madax kale oo ka socotay shirkadda kulmiye oo ah shirkadda soo bandhigaysay mishiinkan mid ka mid ah madaxda shirkadda kulmiye ayaa sharaxaad ka bixiyay ugu horeyn waxyaabaha iyo shaqooyinka uu qaban doono mishiinku ay soo bandhigeen maantay horta waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda beeraha hirshabelle iyo dhammaan iskaashitooyinka oo goobjoogga ka ah arrinkan waxaan rabaa inaan warbixin yaroo kooban aan ka dhiibo mishiinkan mishiinkan waxa waaye markii aan waxyaabo badan aan aragnay oo ah in loo baahan yahay in la soo saaro dalag nadiif ah oo wax walba nadiifka ah ayaan waxaan keennay mishiinkan mishiinkan wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood oo kale ah marka hore qayb oo kala saarayso dalagga lagu shubo mishiinka laxmarsiiyo qayb nadiif ah oo ay dhinac u bixinayso iyo qayb maaragtay oo aan maaragta xoolaha la siinaayo qaybta dhexe oo hadda gadaashayda ah waa qaybta abuurka daaweyso oo abuur maaragtay tayale oo wanaagsan maaragtay meeshaa soo saarto marka mishiinkan waxawaaye baahi badanay u qabtay magaalada ama maaragtay oo xagga dalagga abuurada iyo beeraha ah sidaas ayaa kambinigan kulmiya sida uu ku keenay mishiinkan hay-aduhuna in badan faw iyo w f b iyo dhammaan dhowr jeer ayayna soo booqdeen iyo wasaaradda beeraha federaalka iyo wasaaradda beeraha hirshabelle waana uga mahad celinaynaa waxaanan ka rajaynaynaa in maaragta aan ka heli doonno waxyaabo badan oo ah inaan maaragta aan sii kobcinno wax soo saarka iyo dalag nadiif ah inaan soo saarno waxaan diyaar u nahay hadda inaan shaqo badan aan qabanno oo ah inaan abuur tayala aan soo saarno oo daaweysan oo maaragtay abuuradii hore wax badan ka bedelan oo aan ka helnay macnaha tababaradii iyo fikiradii badnaa oo markii hore aan soo qaadanay waa mahadsanti maxamed bashiir qaasim dakhare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ayaa dhiirigeliyey warshadan waxa uuna tilmaamay in uu garab joogsan doono beeraleyda muddada warshadani ay shaqeyn doonto islamarkaana faa'iidooyinka ay ka dhayfi doonaan ay tahay abuur tayale
waxaan aada u faraxsanahay in aan maanta soo kormeerno endhendayno warshadan weyn kulmiye oo kambaniga kulmiye oo uu halkan ka hirgeliyey runtii waa arrin aad u fiican maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan oo laga helaa abuur nadiifa oo taya leh si loo hormariyo sugnaanta cuntada aadaan ugu faraxsannahay waxaana ballanqaadaynaa in si dhow aan ula shaqayn doonno aadaynu ugu mahadsan yihin wasalaamu calaykum mishiinada loo sameeyo diyaarinta abuurka iyo tayadhoorka waxay kaalin ballaaran ka qaataan wax soo saarka oo kordha ee dhanka beeraha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku gubay raashin dhacay maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo kaashanaya hay-adda tayodhowrka jubbaland iyo qaar ka mid ah ganacsatada kismaayo ayaa gubay boqol iyo labaatan kiish oo bur ah oo dhaafay xilligii loogu talagalay in la isticmaalo kadib markii ay ku daaheen baqaaradii ay ku keedsanayeen ganacsatada najiib bare salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey raashinkan dhacay ee lagu gubay magaalada kismaayo taliyaha amniga degmada kismaayo agaasimaha arrimaha bulshada degmada kismaayo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda degmada kismaayo madaxa gaadiidka degmada kismaayo dhammaan asxaabta meeshaan kuwada sugan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka bacdasalaan maantay oo maamulka degmada kismaayo markii loo soo sheegay xog ah in bur hallaysan laakiin dheedkiisa uusan dhicin uu yaallo qayb ka mid a magaalada kismaayo burkaasi ay ku guulaysteen in baqaarkii uu yaallay ay ka soo saaraan ayna gubaan waxaan kaga mahad celinayaa cid allaaley ciddii ka qayb qaadatay arrinkaas wayna ku mahadsan yihiin shaqada quruxsan ee wanaagsan ee qabteen waxaan rabaa ganacsatada magaalada kismaayo inaan idhaahdo dadka aa wax u keenaysaan waa dadkiin waaridkiin waa ehelkiin waxa aa keenaysaan ha noqdaan wax quality leh inay noqdaan maaha mar kasta waxyaabaha cudurrada laga qaadaya waxaa ka mid ah waxyaabaha noocaani ah raashiinkaani muusan dhicin laakiin raashiin hallaabay oo baqaarka ku hallaabay baqaarada waxaan rajaynaynaa hay-adda tayadhowrka inay kaalinkeedii ka qaataan ka dowladda hoosaan waxaan ku dadaalaynaa inaan ka shaqayno horumarka iyo sidii looga qayb qaadan lahay dadkaasayta samata bixintooda waxaana u rajaynayaa in badan oo ka mid ah in shaqadaasayta aan ka wada shaqayno mas-uuliyad wadareed aan iska wada saarno dadkani waa dad nugul maaha in waxyaaba noocan oo kale ah aan ku fiirsanno aanan ka wada shaqayno dhammaan shacab iyo ganacsato iyo maamul inteedaba waxaan rajaynayaa marka ganacsatadii maantay raashiinkaasi noo fudeediyey in baqaarkooda aan ka soo saarno nagu na dhaheen guba oo ku mahadsan yihiin arrinkaaseeto waxaana ka rajaynayaa kuwo badan oo ka mid ah inay ku daydaan waxaan rabaa marka inaan farriin u diro haddaan aragno wax noocaas oo kale hallaysan oo aan ka duldhacno dowladda hoose ganaax iyo xarig ayaa ka ratimi doona intuusan marka muwaadin ganaax iyo xarig kugusi ratimin wixii ku yaallo hallaysan soo sheeg cid qaraska lagu soo raraya ku weydiinaysa malaha dowladda hoose aad mas-uuliyaddeeda qaadan doonta ayadaana gubaysa oo iska xil saari doonta waxaan rabaa baalkii madaxa fayadhoorka ee degmada in shaqadii laga rabay uu guto waajibkiisii inuu tago tukaamadii inuu tago baqaaradii inuu tago maqaayadii inuu la socdo waxyaabaha dhici rabo iyo waxyaabaha hallaysan waa mahadsantihin waxaan ka rajeynaya waxaan rabaa inaan shacab u diro dhammaan ganacsatada ha noqoto ganacsi baqaar ha noqoto ganacsi shidaal ha noqoto ganacsatada daawada ha noqoto maqaayadaha tahayada baalkii guddiga ka shaqeeya faydhoorka ee degmada kismaayo shaqooyinkooda inay u fudeediyaan way imaan doonaan waa idiin imaan doonaan inaan la shaqaysaanaan idinka rajeynaya raashinkan oo ahaa boqol iyo labaatan kiish oo bur ah taas oo lagu sheegay in uu dhaafay waqhtii loogu talagalay ee isticmaalkiisa ayaa haddana waxaa lagu tilmaamay in ay suurtagal ku noqotay in ganacsatada magaalada kismaayo ay xogtaasi u gudbiyeen hay-adda tayodhoorka dowlad goboleedka jubbaland tababar ku saabsan tabinta doorashooyinka iyo anshaxa saxaafadda ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa cabdifataax axmed macluuh ayaa soo jeedinaya ururka saxafiyiinta somalilan ee solja oo kaashanaya komishinka doorashooyinka maamulka somalilan iyo hay-adda naymid ayaa magaalada hargeysa tababar ugu furay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulka somalilan tababarkan oo lagu baran doono tabinta doorashooyinka maamulka somalilan iyo anshaxa saxaafadda ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo afartan wariye oo ah kuwa ka howlgala deegaanada maamulka somalilan shaafici maxamed ibraahim gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan solja ayaa ka warbixiyey waxyaabaha tababarka u daarnaa halkan maanta waxaan isugu nimi waxaan ku dahfuraynaa tababarkii saxaafadda ee la xidhiidhay ka waramidda doorashooyinka iyo muddada kambeynka tababarka runtii waxaa ka faa'iidaysan doona wariyaal tiro badan oo ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka caasimadda hargeysa waxaa tababarkan geli doona in ka badan boqol iyo labaatan suxufi horumadii ugu horreysay oo afartan ah ayaan maanta halkan ugu dahafuraynaa tababarkaasi muddada tababarkuu socdo waxaynu xoogga saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo ka warramidooda waxyaabaha looga baahan yahay wariyaasha hadday tahay ilaalinta code of condacgii guud ee xeerka anshaxa saxaafadda ee xilliga doorashooyinkan dhawaan seexnay iyo xeerarka kale la xidhiidhay hadday tahay xeerkii ururada siyaasadda hadday tahay xeerkii guud ee doorashooyinka iyo haddii ay tahay waxyaabaha la xidhiidha doorashooyinka wariyaasha kala duwan ee dalka waxaan rajaynayaa waan ogsoonahay weliba inay gudanayaan waajibkii saarnaa ee la xidhiidhay siday uga soo warramayeen arrimaha doorashooyinka waad ogtihiin solja waxay samaysay media monitoring center ay kula socoto xogaha ka baxaya ee tifiyada iyo social mediaha aad leedihiin beejajkiina gaarkaa riboodo badan waan haynaa inkastoo sanadkii hore sanadkan runtii uu aad iyo aad uga wanaagsan yahay marka qolyihii hore ee media monitoringka samaynayay qaladaadka wariyaashu ay gelayaan ay aada u kooban yihiin oo ay yar yihiin haddana waxa aan arkaynaa inuu soo noqnoqdo mararka qaar khilad la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee la doonayo wariyaashu inaanay sii dayn ama ay ay ka warqabaan waxaa ka mid a hadallada xanafta le ee ka baxaya ama ay ku hadlayaan siyaasiyiinta kala duwan ee ku tartamaysa electionska kala duwan ku tartamaysa hadday tahay ururada siyaasadda iyo asxaabtaba hadday tahay arrintaa mas-uuliyad weyn baa idinka saaran mas-uuliyaddaas inaad gudataan ayaan idinkula dardaarmaynaa waxaan rajaynayaa horumadan iyo hormooyinka kale ee soo socda ee tababarka qaadan doonaaba inay ka faa'iidaysan doonaan tababarkaasi tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona tabinta wararka iyo natiijooyin la hubo oo dhanka doorashooyinka madaxtinimo ee somalilan dhowaan inay ka bilowdaan lagu wada ka mid ah soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa gaaray heshiis ku saabsan horumarinta kulumaysiga soomaaliya wasaaradda kulumaysigii dhaqaalaha baluuga ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixatay shirkadda dekedaha ee abudubai kaas oo si wada jira iskaga kaashanayaan maalgashiga kulumaysiga iyo in la horumariyo dekedaha iyo guud ahaan qeybta kulumaysiga ee dalka heshiiskan waxaa diradda saari heshiiskan wuxuu diradda saari doonaa iskaashi wax ku ool ah oo dhinaca kulumaysiga horumarinta dekedaha kulumaysiga warshadaha iyo in la aas-aaso xarumo iyo saldhigyo kormeerka badda in la xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha kulumaysiga in la hirgeliyo dekado kulumaysi oo wadaag ah iyo in la abuuro dugsiga tababarka xirfadaha iyo farsamada kulumaysiga kabtan maxamed juma marayaha guud iyo madaxa kooxda dekadaha ayaa yiri waxaan doonaynaa inaan barano fursadaha taageerada iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya anagoo dejinayna qorshayaal maalgashi iyo iskaashiga ku saabsan dekadaha wasiir kulumaysiga soomaaliya ayaa sheegay in kooxaha dekadaha ee wadanka abudubai ay wadaan qorshayaal horumar u noqon doono islamarkaan lagu xoojin doono kaabayaasha dekadaha wasaaradda kulumaysiga dhaqaalaha buluuga waxa ay ujeedadeedu ay tahay in la horumariyo laga faa-iideysto khibarada ballaaran ee maareynta dekadaha adeegyada saadka imaaraadka iyo guud ahaan caalamka ee kooxda dekadaha abudubai markaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqida ay wariyeyna saare cabdi xuseen mar
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar bar baastada nuuca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliida saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar bar oo madafaskilin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada gale ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanayo sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanayaa labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageyntaa kan cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa durba ku dhow in ay dhammaystirto heshiiska bedelka tababare erig tanhag maunited ayaa isniintii shaqada ka ceelisay ten hag waxaa ayna u muuqataa in ay durbe heshay bedelkiisa romano ayaa sheegay in united heshiis buuxa la gaartay tababaraha kooxda sports ee lagu magacaabo ruben amron romano ayaa xaqiijiyey inuu tababaraha ogolaaday dhammaan wax walba oo ku saabsan heshiiska kooxda united haatan united ayaa wadahadal la fureysa kooxda sportika si ay ugula qeybgasho heshiiska amrem qodobkaas ee ugu dambeysa xabeel guud ahaan warkii subax oo aad ka dhageysaneyseen raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo